iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee tesalonikaha labaad noo soo duceeya ugu dambaysta walaalayaalow waxaan idinku leeyahay noo soo duceeya in hadalka rabbigu dhaqso u faafo oo loo ammaano sida dhexdiinna loogu ammaano oo lanaga badbaadiyo dadka qalloocan oo sharka ah waayo rumaysad lama wada laha laakiinse rabbigu waa aamin wuuna idin xoogayn doonaa sharkana wuu idinka ilaalin doonaa xaggiinnana rabbiga waannu aaminsannahay inaad samaysaan oo aad samayn doontaan wixii aannu idinku amarno rabbigu qalbiyadiinna ha ku toosiyo jacaylka ilaah iyo dulqaadashada masiixa waxaa waajib ah in la shaqaysto hadda walaalayaalow waxaannu magaca rabbigeenna ciise masiix idinku amraynaa inaad ka fogaataan walaal kasta oo si aan hagaagsanayn u socda oo aan ku soconayn cilmigii ay naga heleen waayo idinka qudhiinnuba waad garanaysaan sida idinku waajibka ah inaad nagu dayataan waayo si aan hagaagsanayn uma aannu socon markaannu idin dhex joognay ninnana kama aannu cunin kibis aanan wax ka bixin laakiin dhib iyo daal ayaannu ku shaqaysannay habeen iyo maalinba inaanan midkiinna culaysin mana aha inaanan amar u lahayn laakiinse waa inaannu masaal idin noqonno oo aad nagu dayataan waayo xataa markaannu idinla joognay waxaannu idinku amarnay mid hadduusan doonayn inuu shaqeeyo yuusan waxba cunin laakiin waxaannu maqalnay inay idin dhex joogaan kuwa si aan hagaagsanayn u socda oo aan innaba shaqayn laakiin axwaalka dadka kale farageliya kuwa caynkaas ah waxaannu rabbi ciise masiix ku amraynaa oo ku waaninaynaa inay xasiloonaan ku shaqaystaan oo kibistooda cunaan idinkuse walaalayaalow wanaag falidda ha ka qalbi jebina haddii nin addeeci waayo waxaannu warqaddan ku qornay ninkaas iska jira oo ha raacina si uu isagu yoxyoxo weliba sida cadow ha ula macaamiloonnina laakiin sida walaalkiin uwaaniya duco haddaba rabbiga nabadda qudhiisu mar walba si kasta nabad ha idin siiyo rabbigu kulligiin ha idinla jiro anigoo bawlos ah ayaan salaantan gacantayda ku qorayaa waana uu calaamo warqad kasta oo tayda ah sidaasaan u qoraa nimcada rabbigeenna ciise masiix ha idinla jirto kulligiin